waa mahadsan tahay howlgalo ayaa maalmahan soconayay guud ahaan dalka gaar ahaan hadda gobolka Hiranjooga oo aan ku sugannahay siiba hadda degmada aan ku suganahay oo baar howlgaladaas oo lagu bacsanayo cadowga khawaarija al-shabaab ee haraadigiisa hadda ugu eriyada ku harsan in maaragtay rugaha ay aada u leeyihiin in la burburiyo in laga sifeeyo deegaanada ku dhadhow oo miyiga fog ah oo baar dheere laga sifeeyo howlgallo noocaas ku aadan ayaa maalmaha soconayay runtii guulo badanna waa ku gaarnay waxaana laisdhihi karaa hadda al-shabaab maba jiro oo hadda intaas oo operation oo dhacayay meelo waxaan gaarnay ilaa lixdan kilomitr konton kilomitr ayay ciidamadu gaareen oo markaasu lagu tumayay inay fariifnimo weyn ku leeyihiin nasiib wanaag wax aan kala kulanay ma jiraan mar markii ay maqlaan in ay ciidamada xooga dalka soomaaliya ay soo baxeen isla markiiba ayaguna dhabarkay joodanayaan oo way baxayaan oo meesha ay ku baxsan karaan bay sii aadayaan waxaan ka howlgalnay area caanoole oo naga aadan dhinaca koofureed jubbada dhexe xaggeeda ah fariisin bay kulahaayeen oo meel dadka shacabka soomaaliyed ay ku isbaaristaan bay ahayd runtii uguma aana tegin dadka shacabka waan la hadalnay eriya ayada waa sifeenay waxaan u sheegnay in anagu dawladooda aan nahay aan nahay kuwa dalkooda dhisayo dadkaana inay yihiin kuwa dalkooda duminaya yihiin runtii shacabka way bogaadiyeen wanana soo dhaweeyeen oreshinada daa'imo oo mar walba ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay u yimaadaan way maartay aada bay nagu taageereen wayna noo codsadeen in eriyada ayadaa mar walba sidaas oo kale ay ciidamadu mar walba booqasho ugu sameeyaan waa gartay taliye taliye turbac marka aad arrintan aad fiirisid marba howlgalladan aad samaysaan maxaa hor taagan in aad fadhiisin rasmiga ka dhigataan deegaanadii aad qabataan
waxaba yaraatee caqabad ah oo hortaagan ma jiraan laakiin sababta waxaa weye wa waxaa jiro layaha istiraajiyad baa jiro waxaa jiro hadda goobo badan oo hadda ay al-shabaab ay gacanta ku hayaan oo fariisimo ay ka samaystaan anaguna inta tagnaan mar walba wayaan soo burburinaa fariisimaheeda ciidanka xooga dalka soomaaliyana siisa oo meel buu ku shaqeeyaa anagu oo meeshka aan ku shaqeyn waxaa weeye ciidanku saldhig buu leeyahay talis buu leeyahay taliskaas oo uu ka galo oo baraha cadowga ku heeran uu kusoo burburiyo leeyahay marka uu soo burburiyana uu kusoo laabto uu degan yahay wax walba oo dhadaam ah ama ciidan ahna adigu waa dareemi kartaa wuxuu leeyahay rug uu ka duulo aan tale u kusoo laabto xilliga marka operation la anfo in la baahiyo awoodda oo duufka la galo oo ciidamada deegaana loo kala sameeyo nagula soo anfo waa meesheeda laakiin hadda awaamirta aan qabno waxaa weeye eriyada baar dheere in ciidamadu ay sifeen ku sameeyaan fariisinkoodana uu ahaado degmada baare
waa gartay marka waxaad iiga warantaa goobaha ilaa iyo hadda aad ku tuhmaysaan maadaama aad xustay in aanay ahayn goobo fara badan ilaa imise goobood ayaad ka deegaan ahaan aad ku tuhmaysaan
waxaan ku tuhmaynaa goobo badan oo ay joogaan baa jiro oo gobolka gudihiisa ah sida hadda nimankaan hadda meel magaalo hadda ay gacanta ku hayaan markii laga reebo hadda hadda jubbada dhexe oo hadda anagu nagu dhow oo sida hadda meesha saakow iyo dhaka salagle iyo bu-aale iyo eriyadan hadda markii laga reebo meel kale oo hadda degma ah oo ama gobolka gada gudihiisa oo hadda ay gacanta ku hayaan ma jiraan laakiin waxay ku nool yihiin miyiga waxay la nool yihiin oo la dhaqmaan dadka shacabka reer guuraaga ahay dhibaateeyaan oo xoolahooda kula nool yihiin annaguna mar walba waxaan isku daynaa in dadkaas shacabkana aan ka badbaadino meelaha deegaanka oo dhadhow oo ay magaalada usoo fariisan karaan oo dhibaato ogeysan karaan inaan mar walba aan ka zuulino tan ayadaana waxay noo suurgelisay ilaah maadi wareysinada hadda arrimaha soconaya in ay isa soo dhiibaan madaxdoodii oo markii ay u adkeysan waayeen baacsiga lagu hayo ururka khawaariijta ugus ay badbaadsanayo markii loo hoostay in ay isa soo biimayaan oo soo dhiib shalay waxaa yimid ninka la yidhaahdo cabdinuur macalin xasan in lagu magacaabo oo u qaabilsanaa edan hadda degmada baardheer ee ciidamada jooga xukumay oo waxa la yidhaahdo ciidan tartiibo lagu magacaabo ayagoo ay u yaqaanaan annaguna aan u naqaano ururka oo kale saddex boqol oo askari xukumay oo gobolka gudihiisa ku kala baahsan casurkashe markii uu arkay awood la-aanta ciidanka asagoo xukuma mas-uulka yahay iyo dhiiranaasha dhiiranaanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo sida mar walbo ay maaragtay niyad iyo muraal ugu hayaan in ay ka shafeeyaan kooxda ugus deegaanka ayuu ka go-aansaday inuu iska soo dhigo oo maaragtay uu gacanta dowladda soo galo isagona gacantaana soo galay insha allahu handu alidmana waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo isaga uu mas-uulku ahaa oo niyad ahaan iyo muraal ahaanba ka dhintay inay ayaguna sidoo kale ay imaan doonaan insha allah waa garta marka isu soo dhiibiddan uu ciidanka qaranka isu soo dhiibay qaabceenkee ayuu u soo maray
xiriiraa jiray xiriiru nala soo sameeyey in mas-uul uu ahaa aaggaan uu joogay maalmahana oborashino adag ayaa soconayay meelihii ciidamadiisa ay fariisimaha kulahayaana dhanaan tagnay ciidamadiisuna ciidamo dheelitiran oo dhisan oo isdifaaci kara ma aysahen ciidamo iska dhibaataysan oo duur ku jiro oo baahan oo rasaas aan haysan oo iska bahdilan oo dadkaa shacabka inay un qoryahaas ku hantidaan ebelka faaruqa maahane dad wax iska dhicin kara ma aysahen markii uu ciidankii wuxuu ku howlgeeyey uu waayey uu iska dhicin waayey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed awood darada iyo tabar darada iyo cid taageeraysa inaysan jirin shacabna uusa haysan dowlad kaloo taageeraysana aysan jirin xaaladdu inay nafsi caari ay tahay uu arkay ayuu wuxuu go-aansaday inuu maaragtay xiriir nala soo sameeyo annagu waxaa nala soo sameeyey wuxuu naga codsaday in uu imaado oo uu soo dhiibo annaguna waxaan u sheegnay in uu imaan karo maadaama hadda ka hor madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay in qof kasta oo al-shabaab oo yimaado xafisna loo fidin doono fursadna la siin doono hadduu alla idmo ballanqaadkii madaxweynaha awgii ayaa annaguna kusoo xarinay oon u sheegnay in madaxweynaha arrintaas uu ballan qaaday annaguna aan soo dhaweynayno hadduu issoo dhiibo sidaa darteed buu ku yimi aad baad u mahadsantaha taliye